أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulis aaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah walaasamiga shabeellaha ayaa xaqiijisay in weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada aadaya baa lagu dilay boqolaal isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyay madaafiic lagu garaacay mid ka mid ah xarumaha murtadiinta ee magaalada muqdisho maxkamadda walaasamiga ee baa ayaa furisay xad ka mid ah xuduud allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buulafula ee wilaayadaas sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiri in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay weerarkii xasminta ee ka dhacay degmada aadanyabaal maktabka dacwada ulaasaamiga igada ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey waxgaradka deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa shaaciyey in ay mooshiin xilka qaadis ah ka keeneen gudoomiyaha golaha dawaaqiida kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay fatarada koowaad ee waxbarashada macadka khadiija binti khuweylid ayaa ka dhacday degmada buu'a qable ee ulaasaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axadda taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan wulaasaamiga shabeelle hexe ayaa xaqiijisay in weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada aadaya baa lagu dilay boqolaal isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanayay walaalkeen marwaan maxamed sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa kelmadii ujeediyey kaga hadlay weerarkii mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada aadan iyo baalla iyo sidoo kale khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi waaliga ayaa ugu horeyn ka hadlay tirada murtadiintii lagu laayay weerarkaasi isagoo firiin u diray haraadiga murtadiinta ee ka baxsaday dagaalkii aadan iyo baalla waxaan ku sugannahay maalintii afraad magaalada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe oo afar maalmood ka hor ay isku fala saareen cadowga ilaahay oo shadaaca la dirirka ah oo fidnada ah iyo ciidanka mujaahidiinta ee ilaahay kitaabkiisa kalimatullaahi alculyaa u dagaalamaya liwaaxyada towxiidkuna waxay la wareegeen magaaladaas dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan la soo hadalnay oo aan ku niri ilaahay inaad la dirirtiin wax danu idinkuguma jiro dabadhaliifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda laakiin maanta waxaa maogtahay ayaan darro ku ah in hadda meeshaan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshaan niman yahow hadda waa badbaadeen inta nool waa badbaadee waxaan leeyahay hadda caqli aysan lahayna dadkii dhalay hadday idin soo gaaraan fariintaan u falayo waalidiintii war waxaan gacanta ka qabsadna war tuutaha bakhtigaa ka siiba sidoo kale sheekh yuusuf ayaa ka hadlay saraakiishii murtadiinta ee ka cararay goobta dagaalka isagoo ka warbixiyey sidii ay odawaa iyo shuuto uga baxsadeen dagaalkii aadan iyo baal waxaan idiin sheegaa aaway ninkii canuga xumaayo muruq ahaayo dhinnahay oo la dhihi jiray xaw ahaay odowey yuusuf raagi oo mahan awrta ku dhaali jiray iyo kii shuutahayoo caasha weynaa sida wan waxay dhihi jireen "Wa- ninkii taga oo cara- dagaalka ka carara waa xiraynaa xabsiyaan gelaynaa waa kuwaas ord ayagaa bilaaba waa ogtihiin iyo dagaal idin gershiinaya baabuurtayaa u kacsan dagaalka xabadda hadday bilaabatay iyagoo ord bilaabeen asay shaah ka cabaayeen intaan la eysayna waxay shaah ku cabaayeen madax war aqli miyaadan lahayna shuutihii idin lahay shalay xa- maxkamadan saarayna xabsiyaa la gelaa ama diida ciidan ee, goob dagaalaa la yidhahda dil waaye ninka lahay asaga yaa maxkamaday haya asaa cararki bilaabee yaa maxkamadee cidda da- maxkamadaysa waay. waa in la maxkamadeeyo maxkamadow sheegaya asaga waa in la saaro ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha dhexe ayaa fariin u diray shacabka degmada aadan iyo baal isagoo u baaqay inay ku soo laaban karaan magaalada waxaan baaq u dirayaa magaalada aadan yabaal dadkii deganaa jiray sida aan hadda ka warqabnana dadkii badankiisu waxay joogaan hareeraha magaalada waxaan idin leeyahay laga bilaabo beri magaaladu waa idin furantahay guryihiinni ku soo dhowaada magaalada soo gala Eh, wixii bakti yahayna oo magaalada ku daatay dhowrkan maalmoodaa lagu mashquulsanaay xayina waa nagu dhibeen oo diinkan iyo- iyo iyo shareecadan dalkan soo weerareen hadday baktiyaana nafay noo keeno ayagoo uraayo maha injaallo oon loo dhowaa karin si la yeelo lama arko anu kala jiijiidi mayno waa duugaynaa si karaa mare oo dadnimo lahan ku duugaynaa waana ku mashquulsannahay waxaan qiyaasaa berri waxay ka bilowda inaad beledka imaan kartiin Eh, beledka wixii dhibahoo gaaray oo ay nimanka ku sameeyeen dhacayna waa ka tashaynaa weerarkii xooganaa ee maalinnimadii arbacada ka dhacay degmada aadan iyo baal ayaa galaaftay nolosha afar boqol murtadiin ahaa kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil horboodayay duulaanka shareecada dirarka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga jazaaka allaahu khayran walaalka marwan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey madaafiic lagu garaacay mid ka mid ah xarumaha murtadiinta ee magaalada muqdisho haddaba bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo weeraray xarunta sirdoonka riddada kow iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii weerar madaafiic ah ay la beegsadeen xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha dhismaha loo yaqaano habar khadiijo oo ah xarunta ugu weyn ee ay jawaasiista riddada ku leeyihiin caasimada muqdisho dhismaha habar khadiijo ayaa waxaa sidoo kale ku yaala xabsiyo dhulka hoostiisa ah oo ay sirdoonka siliibiyiinta maraykanka ku xiraan kuna ciqaabaan shacabka soomaaliyeed iyo dad muslimiin ah oo ay dunida dacaladeeda ka soo qafaashaan si qarsoodi ahna u keenaan xarumahan si ay ugu ciqaabaan madaafiicda ayaa allaha fadligiis ku hoobatay bartilmaameedkii lala beegsaday waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burburka xafiisyo iyo qalab muhiim u ahaa siliibiyiinta iyo murtadiinta kuwaas oo ku yaalay gudaha xarunta ahaana bartilmaameedka weerarka mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa halyeeyadii fuliyey howlgalka lagu beegsaday xarunta jawaasista riddada ee magaalada muqdisho wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan camaliyaadka lagu bartilmaameysanayo madaxyaweynta cadowga meel walbo ay ku sugan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada iyo xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaha keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون jazaaka allaahu khayran walaalka abu ayman maxkamadda lasaamiga ee ba ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaala degmada buulfula ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xasan raxmaan abu xasaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
halkan waa fagaaraha suuqa xoolaha ee degmada buulafullay waxaana isugu soo baxay boqolaal ka mida dadweynaha muslimiinta ee ku nool degmada buulafullay kuwaasoo u soo daawasho tegay xad ka mida xuduudda alleh oo halkan laga fuliyey xadkan oo ahaa xaddu sariqa waxaa lagu fuliyey laba nin oo falxatooyaha ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo jabsaday xilli habeenna dukaan ganacsi oo ku yaala deegaanka mubaarak iyagoona ka qaatay bagaash iyo agabyo kala duwan oo markii lacag ahaan loo qiimeeyey gaaraya kun toddoba boqol labaatan iyo shan dollar waxaana raggan mid weliba oo ka mida laga jaray gacanta midig kadib markii mid weliba uu oofsaday shuruudihii gacangoynta qadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee bacay oo fagaarihii gacanta lagu jirayay ka hadlay ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiya sida ay wax u dhaceen raggan iyo dukaanka ay jabsadeen iyo halka uu ku yaalla ciidanka mujaahidiinta ee wilaayada baay gaar ahaan ciidanka xisbada waxay gacanta ku soo dhigeen eedeysaneyaasha kale ah labadooduba waxay degan yihiin deegaanka kurmaan ee hoostaga muxaafadada diisoor eedeysanayaashaasi waxa ay jabsadeen dukaan oo dad muslimiina ay leeyihiin goor habeenah meesha la yidhaahdo mubaarak waxayna ka qaateen bagaash iyo alaabo kale oo marka laysu geeyey qiimahooda uu ku fadhiyo kun toddoba boqol iyo labaatan iyo shan dollar kadibna ciidankii markuu gacanta ku soo dhigay wuxuu keenay maxkamadda horteeda ayaga iyo ciddii wax laga qaaday ee dukaanka laga jabsaday kadibna dadkii laga jabsaday dukaanka waxay ku dacweeyeen labadan qofood ee hortiina fadhiya inay ka qaateen alaabo fara badan oo waxa ay lagu soo eedeeyey oo ayagu ay qirteen ka badan qadiga maxkamadda ayaa sheegay in raggan maxkamadda horteeda ay ka qirteen in dukaanka ay jabsadeen xilli habeen ah kana qaateen bagaash iyo agabyo kale markii ay maxkamaddu ay dacwadii ka dhagaysatay dacwadayaasha waxay jawaab ka dalabtay eedeysanayaashaasi labada ah waxay ku jawaabeen sida soo socota waxay yidhaahdeen waa run oo warkaa waa jiraa goor habeenaan jabsannay dad badan kale ayaa nala jiray annagaana gudaha u galnay alaabahaas iyo badeecadaasi annagaa ka qaadnay kadibna gacantaana lagu soo dhigay waxaana nagu kalifay shaytaan waxaan ee maxkamadda ka codsanaynaa in nala cafiyo ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka raggan ay ku riday shareecada islaamka isagoona soo daliilsaday qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ugu dambeyn ku dhawaaqay in la fuliyo xukunka kadib maxkamadda marka ay dhagaysatay dacwadii dacwadayaasha iyo jawaabta eedeysanayaasha markay dhagaysatay taasoo ahayd mid qiraal ah kadibna ay shareecada u bandhigtay falkaasi qaabka u dhacay ayna ogaatay inay tahay fal tuuganimo ah waxay maxkamaddu kadib ay xukuntay sida soo socota kow falka ay ku dhaceen inuu yahay fal tuuganimo ah labo in laga qaado oo laga magoo laga gudo hantida ay xadeen saddex in lagu fuliyo xukunka xadu sariqada afar in laga gooyo labadoodaba gacanta midig xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday xukunkaana waa qowlullaahi tacaala oo ilaahay yidhi subxaanahu watacaala waasaariqu waasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allahi wallahu casiizun xakiim iyo xadiiskii nabiga caaisha umulmu'miniin ay nebiga ka warisay radia allaahu canha qaal nebigu wuxuu yidhi tuqdacu yadu saariqi fii rubuc diinaar sariqadaasi iyo hantida ay qaateenna xukunkan shuruuddii laga rabay iyo waxyaabihii xadu sariqada laga rabayna waa oofsaday dhammaantood marka aan maraajicdii iyo kutubtii kale u laabannay sidaa darteed xukunkiina sidaasuu ku ansaxay haddeerna insha allahu tacaala waxaan gudageli doonaa fulintiisa maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xuduudda alleh taasoo keentay in dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ay ku noolaadaan amni iyo kala dambeyn ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka jasaaka allahu khayran walaalka abu xasaan sarkaal ka tirsan ku-xirdada soomaaliya ayaa aqiriyay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay weerarkii xasminta ee ka dhacay degmada aaday yabaal tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba tafaasiil dheeraadaha ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay dagaalkii cuslaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkii ugu horreeyey ee mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhiggii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gorgor ayaa la sheegay in ay ku dhinteen laba boqol oo askari sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan kooxda riddada oo xog ogaal u ahaa wixii aadan yabaal ka dhacay ibraahim cumar mahad alle oo soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir ee kooxda riddada ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebookga waxa uu ku faahfaahiyey khasaaraha maleeshiyaadkooda ka soo gaaray dagaalkii degmada aadan yabaal maleeshiyaadkan oo laba boqol gaaraya ee lagu dilay hal goob waxa ay ka amar qaadanayeen xasan macalin oo ah wasiirka cadaaladda kooxda riddada ciidankii uu hogaaminayey taliya ismaaciil tuuryare waxay u dhexeeyeen toddoba boqoli konton ilaa iyo siddeed boqol oo askari balse laba boqol oo ka mid ah ayaa lagu dilay degmada aadan yabaal ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay arbacadii lasoo dhaafay ka furiyeen ilaa iyo siddeed saldhig oo ku yaala degmada aadan yabaal ayaa sababay dhimashada boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona gacanta lagu dhigay saanado hub ah iyo gaadiid dagaal macrakadii aadan yabaal ayaa kooxda riddada dhaxal siisay jab milatari iyo guuldaro ciidan oo lagu daray hasiimo siyaasadeed jasaaka allaahu kheyran walaalka abushayba maktabka dacwada islaamiga ee geda ayaa dowlad diine usoo gebagabeeyey waxgaradka deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayo dowla socotay muddo toban maalin ah ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedow u qabtay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada gedow dowladan loo soo gebagabeeyey odayaasha iyo waxgaradka deegaanka buusaar ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mid a odayaashii waxgaradka deegaanka buusaar ee dowladda loo soo gebagabeeyey oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowladda duruusta ay ku qaateen iyo waxyaabii ay ka faa'iideen idaa goortii jaa'a uu imaado nebi maxamedow nasrullaahi ilaahay nafsigiisa oo walfatxu la furo maka la furo oo wara'ayta naasa aad aragto dadkii yadkhuluuna ayagoo galahayo fii diiniillaahi ilaahay diintiisa afwaajan ayagoo kooxa kooxa ah nabi maxamedow fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa xamdigiisa ku tasbiixso multabisan xaal aad ku dheehan tahay xamdigaas wastakfir ilaahay ka qurfaan dalab innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid baari ah oo toobadda aqbalo waxaan joogaa horta dowladda buusaar loo yaqaano waxaana ka mid ahay odayaasheeda waxgaradka ah iyo deegaanka waxaan muddo maalmaha soo qaadanay dowro aada u qiimo badan dowradaas oo laba cashir ka koobnayd kitaab la yidhaahdo alwalaa walbaraa iyo tafsiirka qur-aanka ayaan soo qaadanay fa min usuuli alcaqiidati alislaamiyati caqiidada islaamiga asalyaalkeeda waxaa ka mid ah annahu shani yajibu inay waajib ku tahay calaa kulli muslimin mid kasta oo muslim ah kaasoo yadiinu ka diin dhiganayo bi haadihi alcaqiidati caqiidada ayu waaliya inuu ka weliyeesho ahlaha ehelkeeda fayucaadii oo la colaytama acdaa ahaa cadowgeeda fayuxibu uu jeclaado ahlu tawxiid iwaalikhlaas dadka tawxiidka baraxa tiran haya wayuwaliihim uu xiriiriyo wayubqilu uu caroodo ahla alishraaki dadka ahlu shirkiga ah wayucaadiihim oo la colaytama wadalika arrinkaasi min millati ibraahiima diinta nabilahi ibraahim waay iyo waladiina kuwii macahu maciise ahaa aladiina kuwaasoo amaranaa nala amray biliqtidaa'i inaan ku dayano bihim ayaga ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadsan mahad dhammaanteed ilaahayga halkaan isugu kaayo keenay annagoo maars muslimiin ah walaalo ah noona surugeyey inaan dowro ku qabsano halkaan aan ka barana ilaahay karaamkiisa aan ku baranna kitaabta lasoo akhriyey oo ah alwalaa walbaraa iyo kitaabka qur-aanka kariimka ah oo ah tafsiir iyo akhrisba ah ilahayga noo surugeliyaa mahadsan halka aan joogin waxaa weeye waa walaayada maaragtay gobolka geda alwaaq maqarkeeda buusaar ah weeye halkaas waxaan ku qaadana dowladda toban beri socotay oo ah kutubta hadda lasoo sheegay ah waxaana noo akrinahayay maktabka dacwada ee degmada alwaaq waxaa marka aan leenahay cashiraas aan soo qaadanay wadaadadiina siiyey ilaahay ha xifdiyo carabkooda allah ilaaliyo ilahay ajir ha ka siiyo waxaan aad usoo badan u baraarujinaya marka inaan cashirahaas maaragtay aan sii wadano aan sii maarata inoo sii socdaan
maktabka dacwada wilaayada islaamiga godo ayaa muddooyinkan dambe wada dadaalo ay ka mid tahay sara u qaadida heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaha jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale mujaahidiinta ayaa madaafiic ku gara lahay xerada murtadiinta ee deegaankaasi iyadoona inta la xaqiijiy uu arkay xalay ay ku dhinteen laba askari oo murtadiin ah kuna dhaawacmay hal askari oo murtad ah xildhibaana ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa shaaciyey in mooshin xilka qaadisa ka keeneen gudoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdiqani moxamed xilli shalay kulan ay baarlamaanka riddada ku yeelan lahaayeen magaalada muqdisho ah uu fashil kusoo dhammaaday kadib markii uu buuq iyo foodo hareeyeen kulankaasi ayaa dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamaanka riddada waxay warbaahintu u sheegeen in kulamada soo socda ay xilka kaga qaadi doonaan murtad aadan madoobe ah oo baarlamaanka riddada hogaaminaya xildhibaanadan ayaa ku eedeeyey murtad aadan madoobe inuu ku tuntay dastuurka riddada ah ee baarlamaanka sidaas darteed ay gudbiyeen mooshin ka dhan ah murtad aadan madoobe murtad daahir aamin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ayaa sheegay in aadan madoobe mar kale hogaamin doonin baarlamaanka riddada ayna xilka ka qaadi doonaan saas daraaddeed mooshinkiisiyaan maanta ka bilownay baarlamaanka mana shir guddoomin doono aadan madoobe kalfadhiyada soo socda gudoomiyaha baarlamaanka markii asaga xilkiisaas u baqo wuxuu cagajugleyn u gudbiyaa ra-isul wasaaraha xilka laga qaadaa aniga liima socda ra-isul wasaaraha loo socdaa waxaasuu ku cagajugleeya ma u soconno ra-iisul wasaare ma rabno waxaan rabnaa baarlamaankayna inaan quruxsanno in baarlamaankayna sharciyadda iyo kala dambaynta uu ku dhammaado maalintii xilkaas uu dhammaado ayaan rabnaa markaas haddana shuruucda kaleoo noo taallo inaan aan kusii dhaqanno maanta laga bilaabo guddoomiye uma aqoonsin kalsoonidii baarlamaanka wuu dhaawacay waad arkayseen waxa qaali laga dhacay waxaan codsi ujeedinayni waxaan tusaalaynayni si walba waa samayn marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradaba yay isgarabdaag u muujinin annaga iyo asagaan lasku alinsan tallaabadan waxay kusoo aadaysaa xilli shalay xubnaha xildhibaanada riddada ay aad kaga caroodeen go-aan dhowaan ka soo baxay aadan madoobe oo uu baarlamaanka riddada uga ceeriyey xildhibaan abiib oo ka mid ah xubnaha dawaaqiida riddada arrintaasi ayaa keentay in qaar ka mid ah xildhibaanada riddada ay shalay buuq ka kiciyaan kulanka baarlamaanka riddada ee muqdisho kaasi oo markii dambe buuqaasi darteed u baaqday jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay fadrada koowaad ee waxbarashada macadka khadiija binti khuweylid ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ula saamiga hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale inoo eegaya walaalkeen casam carafaad munaasabada noo hayd mid lagu maamuusayay arday dhammaysatay faraca koowaad waxbarashada macadka khadiija binti khuweyda faraciisa degmada buqa qable ayaa ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsame ee magaalada buqa qable waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyntii ardayda macadka khadiija binti khuweyda ee dhammaysatay faraca koowaad waxbarashada macadka ayaa samaysay bandhig cilmiyeed acuudu billaahi min ashaydaani rajiim min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ونحن من طالبات معهد خديجة لدفعته الخامسة بمحافظة بقى قبل لحفلة فترته الأولى ونرحب كل من حضر هذا المشهد تحية تأتي بالروح والريحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثك لو بقلت عن إسدادات عبد الله بن زيد عاصم حالي وري قال إنه دا عبد الله بن زيد لما أفاء الله وقال مركه وسوع عليي على رسوله رسول كيس يوم حنين مالنت حنين قسم ووقي في الناس دتك وفي المؤلفة كل سقدما قلوبهم قلوب توضة ولم يعضي من لسين الأنصار أنصار شيئا وحباه فكأنهم وأيغا وجدوه في أنفسهم نفتوضة إذا لم يصبهم أحيانا ما أصاب الناس ضدك وحي هلين فخطبهم وأقد به رسولك فقالوا حولا يا معشر الأنصار كلك أنصار ألم أجدكم يانا إني هلن ضلالا إنك وبادئة فهداكم الله وألي ديهنني بي سببتي ذا وكنتم أهيدا متفرقين كوا كلا تكسن فألفكم الله وألم يوسنك يسود من بي سببتي ذا وعالة إنك عيرة فأغناكم الله وألي ديهن تمي بي سببتي ذا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد نتوحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل afhayeenka kolahanuqabada wilaayadda islaamiga hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha iyo nabadoon xasan kuusow dhicisow oo isaguna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda gabdhaha ee meeshan isugu yimid oo soo bandhigay cardiga ashrafta badan oo runtii dadka muslimiinta farxad iyo didiilo ku abuuraya gaaladana ku noqonaya rucbi iyo argagax marka ay maqlaan waxa dhan oo gaalo ay noola dagaalamaysaah wax kale ma aha nolosheenna waa rabtaa inaan iska noolaanno oon sidooda suuqyada iska wareegno laakiin waxa ay noola dagaalamaysaa maxay wax u barteen maxay ilaahay keligii u caabudayaan maxay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama u raaceen intaas ayay gaala noola dagaalamaysaa haddaad cilmi baraanin amaad qur-aankiisa baraanin xoolaha caqligaas ilaahay ku sii bisaad ku dhaantaa waxaad noqonaysaa kal xaywaan dadkan gabdhahan khayr allaha siiyo dadkii dhalay iyo dadkii wax bareen allaha u gargaaro waxaanse ka dardaarmayaa nin kastow ilaahay subxaanahu watacaala ilmo waa laga baryaa ilmaha waxaa waaya indhaha nuurkoodu waaya markaas ilaahay ku siiyane haddaadna wax barin oo diinta islaamka aad barin oo cilmiga aad barin waxaa waaye khasaare bay kusugu yihiin adina waa ku khasaarta ayagana waa khasaareen macadka khadiija binti khuweyd oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah ayaa faracyo kala duwan ku leh degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka cazaab guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyay oo anigu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak